warar ka imanaya dalka turkiga ayaa sheegaya in ergooyinka soomaaliya iyo somalilan ay isku soo dhowaanayaan lagana yaabo inay maanta kala seexdaan heshiis faahfaahinta arrintaasi waxaa haatan khadka telefoonka magaalada istanbul si toosa ugu jira wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya mudane cabdikariin xuseen guuleed cabdikariin wasiir aad baad u mahadsantahay kusoo dhowow marka hore barnaamijka heshiis ma la gaaray walaal waa mahadsan tahay haarun heshiis baan gaarnay alxamdulilah annagii ergadii walaalaxin ahaa ee reer somalilan heshiis aan isleeyahay wax badan buu ka tari doonaa mustaqbalka wadahadalada heshiiska waxaa bays u ahaa inaan isla garanay road map iyo qaabeyn guud oo wadahadalada iyo siday ku socon karaan iyo qaabkay u soconayaan iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay qodob ka hadlaya wadahadaladii hore iyo wixii lagu heshiiyey iyo qaabkii loo fulin lahaa gaar ahaan qodobkii hawada ku saabsanaa waxyaabahaas ayaan isla gaarnay runtii wadahadaladu wadahadallo spirit fiican ku bilowday niyo wanaagna ku bilowday ayay ahaayeen mararka qaar doodo iyo meelo yaroo adag way gelayeen laakiin wadahadallada dhan ayaa dabiici ahaan sidaas iska ah marka aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay heshiiska heshiisna waan gaarno haddan kala saxeexanay heshiiska labada dhinac waa gartay marka maxaa ku jira haddaad hoos u gasho qodobada road mapka ama khariirada ee las lagu heshiiyey
waxaa ku jira mabaadii guud oon isla qaadanay maaragtay iyo qaabka wadahadalladu mar walba ay u soconayaan iyo dowladda turkiga iyo doorka ay leedahay iyo doorka cid walba ay leedahay runtii waa wa waa qodobo aad iyo aad u tira badan oo kulligood qaabeynaya qaabka wadahadallada mustaqbalka ay u socon lahaayeen lakiin hadda kulligood ma wada qeexi karo waa gartay marka waxyaabaha laga wada hadlayo ma loo qabtay wakti wadahadallada lagu dhammaystiro hal sano lix bilood ama ka badan maya weli middaas jaangooyada guud weli ma aanan gaarin laakiin hadda saddex bilood kasta inaan shirno mar walba iyo qaabkaan isugu imaanayno iyo qaabka wadahadalada u soconayaan iyo waxaasoo dhan ayaan qaabeynay laakiin jaangooyada guud waxaan malaynayaa kulamada soo socda ayaan ku jaangooyn doonaa wadahadalada iyo xilliga ugu dambeeya ku dhammaan doonaan maxaa ugu horeeya marka qodobadu say u kala horeeyaan maxaa ugu horeeya oo laga hadlaya
mar walba waxaan ku heshiinay qodobadu sida ay u kala fudud yihiin inaan usoo kala horumarino qodobada culus oo maaragtay dhinac ay isku hayaan in mar walba dib loo dhigo maxaa yeelay ahmiyadda weyn waxa waaye in wanaag la abuuro in kalsooni la abuuro in waxyaabaha caqabadaha noqon karo o dhan la zuuliyo markaa kadib ayaa waxaa loo dhici karaa qodobadii dhabtaha laga wada hadlay ee mudnayd annagu haddaan nahay dowladda soomaaliyeed hadafka iyo ujeedada aan wadahadaladani ugu jirnaahay waa hadaf aada iyo aada u cad maxaa yeelay dowladdani lixda tiir ay ku dhisan tahay siyaasaddeeda tiir ka mid a ayaa wuxuu yahay in dowladda soomaaliyeed u howlgelayso sidii midnimadii iyo wadajirkii dalka iyo dadka soomaaliyeed usoo celin lahayd annaga marka ujeedadan wadahadalada ugu jirna waxay tahay sidaan midnimadii dalka aan usoo celin lahayn walaalaheena aan ugu qabcin lahayn inay dib ugu soo laabtaan xayndaabka guud ee dowladda soomaaliyeed qaabkay ugu soo laabanayaan iyo sida soo laabashada ay noqonayso waa wax laga wada hadli doono mustaqbalkana ifi doonto insha allahu tacaala waa garta iyagu maxay ka yidhahdeen qodobkaas marka adigu saa ugu sharaxdeen
mar walba qodobkaasi toos weli uma aanan gelin laakiin mar walba an isku soo qaadno ayaguna kolley ra'yigoodii aragtidooda ay ka qabaan ayay ayay sheegaan laakiin qodobku si toosa wada hadalkiisa iyo dhabka hadalkiisa ma bilaaban waxaan se rajeynayaa qodobada kaleoo ka horeeya iyo kalsooni beeridda iskaashiga iyo waxaasoo dhan markay dhammaadaan in qodobkaasi marka loo dhaco aan si fiican oo wanaagsan uga wada hadli doono isna qancin doono labadeena dhinacba waxaa la sheegayaa inuu ku jiro qodob ah in labadiina dhinacba aad ka garowdeen dhibaatadii sida hadalka aan ku maqalay dowladdii hore maxamed siyaad barre ay u geysatay guud ahaan soomaalida gaar ahaan dadka ku nool somalilan qodobkaasi uu qoran yahay
qodobku wuxuu u qoran yahay inaan dhammaanteen wada wadaagayno xanuunkii dhibaatadii dowladdii militariga ahayd ay u geysatay guud ahaan dalka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada somalilan ayuu u qoran yahay dhammaanteenna maaragtay xanuunkaasi waana ka wada garaawnay waana ka wada waana wada adarays garaynay waa gartay marka hadda tallaabada xigta maxay tahay
tallaabada xigta sagaashan cisho kadib ayaa waxaan ku kulmi doonaa istanbul inta ka horeysana guddiyo labada dhinac ah ayaa waxay ku kulmi doonaan sidii loo hirgelin lahaa hadba qodobadii lagu heshiiyey guud ahaan imise qodob baad ku heshiiseen heshiiska
heshiisku ilaa saddex bage buu ka kooban yahay laakiin intiisa badani waxaa waaye qaab socodka wadahadalada mustaqbalka waaye xooggiis
waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane cabdikariim xuseen guuleed wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada istanbul halkaasi oo sida uu noo sheegay wasiirku daqiiqada ka horun ay heshiis ku kala saxeexdeen ergooyinka dowladda soomaaliya iyo somalilan dhinaca kalena marka bal waxaan isku daynay dhegeystayaal ilaa haddana aan isku daynaa inaan helo xubin ka tirsan ergada somalilan ee ka qayb gashay wadahadalladan marka ugu horreyseen helana khadka ayaan sida si toosa usoo gelin doonaa telefoonka balse haddii inta aan ka shaqaynayno inaan helo argooyinka dhinaca somalilan aynu u gudubno bal inaynu taxliilino waxa uu hadda noo sheegay qodobada lagu heshiiyey wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed waxaa khadka si toosa ugu jira magaalada dooxa ee dalka qatar rofesor afyere cabdi cilmi oo wax ka dhigay jaamacadda qatar university magaalada hargeysana waxaa ku sugan maxamed cabdi daa-uud oo isna ah qoraa labadiinuba soo dhawaada marka hore waay haddaan adig kugu horreysiiyo maxamed cabdi daa-uud sideed u aragtaa qodobada hadda uu wasiirku inoo sharaxay lagu heshiiyey oo ay ka mid ahayd in lagu heshiiya naqshad ama khariirad la raacayo oo wadahadalladu tub la yaqaano ay yeelanayaan ku jirto xilliga la wada hadlayo qodobada laga hadlayo inkastuu sheegay qodobada sahlan ee maaragtay se u kala fudud yihiin loosoo kala horreysiinayo iyo qodobka ku saabsan ka garowshiyaha dhibaatooyinkii dhacay xilligii dowladdii hore maxamed siyaad barre ay ka talinaysa waddanka seed u aragtaa marka hore
horta waxaad moodaa kolleyda waxaa ku fiicneed inaynu dhegeysano dhinacii kale maadaama heshiiskii marka uu dhamaaday oo isagana aynu saan u maqano laakiin waxaa iska moodaa inaynu dee iska wada masanuunin karno waxa meesha ka dhacay anigu aad baan usoo dhaweynaya waxa meesha ka dhacay marka hore saan u arko labada qoloba dee waxay sheegeen waxay dad bay ka wakiil yihiin dadkii ay ka wakiilka ahaayeen weliba waxaad moodaa waxaa sii itaal dana labada dowladda la yabyabaya ee maxaan ku rahday dee ka jirta soomaaliya oonu jecel lahay inay guul gaadho oonu jecel lahay amba somaliland ba jeceshahay xukuumadeeda iyo shicibkeeduna in maxaan ku rahdaa lagu baraaro oo dawladee dhisan oo soomaaliya wixii soomaaliyadii koonfureed ee sigsigii ka horreysay maxaan ku rahdaa awoodeedi iyo timirteedi iyo horumarkeediba gaaro aada iyo aad baa loo danaynaya shacab iyo xukuumadba marka taa iyagu dee kolley markay hadlayaan waxay odhanayaan taasaan iyagu taa aan ka hadlin waxay odhanayaan soomaali weyn baanu doonaynaa oo somalilandna waanu helnay xagga somalilandna waxay jeceshahay somaliland dee way og tahay shacabkeedu inaanu marnaba maxaan ku dhahdaa dib ugu noqon karin horena afti u sameeyeen iminkana boqol aftiyood haddii la qaado jawaabta ay cad tahay laakiin haddana iyaga laftoodu way jecel yihin walaalahood inay waxay u tari karaan u taraan hadday nabadooda ka shaqaynayaan iyo hadday dacaad wanaagsan u sameynayaan iyo hadday leeyihiin waaru duceeya nimankaa dhibaata haysata iyo hadday leeyihiin meelaha la wadaago sida badda iyo maxaan ku dhahdaa hawada oo dee iyaduna aanay colaad iyo inkaar iyo isqabqabsi iyo dee meel degan aanay noqonin oo labadaba dhinacba dan u ah iyo maxaan ku lahay horumarka oo labada dhinacba ay danaynayaan somaliland dee waa dowlad bajuura oo jaarkeeda dhinac walba weliba soomaalida markay tahay la jecel horumar iyo waaya aad baad umahadsantahay waan kugu soo laaban doonaa maxamed jeceshay somaliland laakiin waay waan kugu soo laabanaya wasiirku sheegay ee ah maxaan ku dhahdaayay somaliland xagganay doonay ayuu ayuu soomaaliya u ka hadlay dee taas waan lagu garaabaynaa oo dee waa siyaasad u gaara lakiin halkana waxaa taalla in kastoo wasiirkii weli hadla dee waxaa taalla maxaan ku dhahdaaye somaliland aakhirataanka waxaa la iskugu imanayaa dee laba waxoo shuraaka ah oo isku tega baynu hayne waan kugu soo laabanaya maxamed maxamed waan kugu soo laabanaya waaye waxaan u gudbayaa rofesor afyar cabdi cilmi guud ahaan sida aad u aragto marka hore qodobada ama ama heshiiska weli maynaa arkin qodobadii inama hor yaalaan laakiin wasiirku sidau inoogu sheegay si aad u aragto
horta waxaan fiicnaan lahayd inaan marka hore aragno oo aan akrino oon waxa waxa lagu heshiiyey waxa ka dambeeya laimanka hoose ku qoran aan fahmi karno laakiin intaas hadda maadaama aanaan haynin oo unaan hayno is-afgaradaa la gaaray laba laba laba qodobaana hadda laga gaaray mid ka ah in wadahadalladu sii socdaan iyo mid ka ah in hadda wixii dhacay laga garaabo i think inay labaduba inay yihiin horumar oo fiican laakiin xaqiiqatan inaanan weli la gaarin nuxurkii rasmiga ahaa ee loo loo wada hadlayay ee qolo walbaahi ay ka lahayd ujeedada ay ka lahayd ay u timid meesha weli arrimahaas miiska ma soo fuulin sida ka muuqata waktiyayna qaadanaysaas oo oo waxaa fiicnaan lahayd dee in arrin kolley un warba meesha taalla waayo loo dego oo si dhaba loo faaqido aniga saasaan aan arka laakiin hadda in horaa loo socday haddana ha laysku yimaado yacni tallaabooyin yaryar oo baby step ahoo yani in la qaadayo waad wa waa muuqataa laakiin weli wixii weynaaye dee laysugu yimid meesha waxaan umalaynaya inaan loo gelin waa gartay ka warran rofesor afire adi haddaan kugu soo laabto sidaad u aragto qodobkan ka garowshiyaha dhibaatooyinkii dhacay xilligii siyaad barre gaar ahaan sidau wasiirka u dhigay dhibaatooyinkii ka dhacay ama ku dhacay dadka ku nool somalilan
waxaan u malaynayaa haddaanan khaldanayn markii ugu horreysay ma aha in siyaasiyiin markaas magaca soomaaliyaan madax ku nahay ee leedahay ay leedahay waa ka garaabeynaa dhinacan hadda mar waan xasuustaa shariifka uu ka hadlayay doorashadii selanyo inuu wax yacni sidaas oo kalea u dhigay marar badan oo kaleetana dad mas-uuliyiina oo oo dhinacan yacni wixii soomaaliya la dhihi jireen wakiil ka nahay dhahaya inay ka hadleen oo ay dhaheen waa ka garaabeynaa yacni arrintaas xanuun weynay cid walba ku ahayd laakiin hadda sidii wadahadalladan laysu soo hor fadhiistay yacni qodobkaasi inuu hadda meesha yimaado oo laysla garto waxoogaa intii hore waxbuu ku kordhinayaa ka yara ka yara culus waana loo baahnaa yaan isleeyahay yacni arrintaa ayada ah in loo gudagalo isaga laftirkiisa garaabid may ku ekaanaysaa mase way ka badan doontaa oo xisaabtan intaa ka dheer baa iman doona miyaa layska cafin doonaa oo waxaa la dhihi doonaa de wixii dhacay waa dhaceen mase waxaa la dhihi doonaa waa laga xisaabtamayaa yacni wa waxyaalo badana asaga laftirkiisa kusii duugan laakiin waa ka waa ka garaabeynaa kulligeen waxaad moodaa weli inaanay waxaa jeclaan lahaa inaan luqadda ay ku qoran tahay akriyo inta aanan yani aanan cidna hadda ku dhaliilin waa gartay maa maxamed cabdi daa-uud qodobkaa sida wasiirku u dhigay waxay ahayd labada dhinacba inay garowsadaan xanuunkii dhacay xilligii dowladdii hore ee maxamed siyaad barre gaar ahaan maxaan ku yidhaahdaa tii ka dhacday ku dhacday dadka ku nool somalilan sidee loo arkayaa qodobkaas tusaale ahaan magaalada hargeysood joogto
horta dee waxa weeye anagu qoladan hargeysa waxaa loo arkaa de wa waa madluum waa dadkii dhibta ku dhacday koonfurna reer hargeysa waxay u arkayaan daalim markay hargeysa daalim u arkayso ma kala saarsaarayso koonfur kanaa gobolkan ka yimid iyo kaasaa gobolkaa ka yimid waxay u saarayaan reer waqooyigu maadaama markii hore laba danoo isku tegay ay ahaayeen in maxaanku dhahdaay dulmiga ay ku samaysay koonfur ku wada samaysay in imika la yidhahdo siyaad barre dalkoo dhan buu dhibaato ku sameeyo maxaanku waanu ka xunnahay dalkoo dhan dhibaataduu ku sameeyey si gaar ahaaneedna waqooyiga lafteedu hadal aada iyo aada u jaban ayaan ayaa ayaa waqooyiga looga arkaa sababta waxa weeye dee waxaad isku samayseen idinkaa isku sameeyey koonfur hadday tahay laakiin waxay waqooyi ku sameeyeen si wadajira ma aha inay inay waxaad moodaa inay dhaalu inay barxinayaan baad moodaa maxaa hataa garowshiimihiin soomaaliya o dhan wixii lagu sameeyey haddana si gaara soomaalia waanu ka xunnay barax baa ku jira marka waxay ahayd bareero cad inay ka dhiibaan oo yidhahdaan dadkaa walaalaheena ee calanka inoo keenay ee shalayta inoo yimid inaynu waxaa kula kacno inagu waxaynu doonaa aynu isku samaynay may ahayn inay yidhahdaan ba ayaa ku fiicnaa waan qabaa waayahay rofesor afir haddaa adig kugu soo laabto waxa weeye sida aad u sheegtay qodobka ugu muhiimsan biyo dhacu waxa weeyaan waddanku ma mid buu ahaanaya mise uu kala go-aya marka maalmihii lasoo dhaafay siday u hadlayeen siyaasiyiinta haddaan fiirno wasiirku hadda wuxuu sheegay dowladda soomaaliya dastuurkeeda in ku qoran tahay waddanku inuu maaragtay mid yahay dowladda soomaaliyana ay waajibkeeda ugu wen yahay waddanka inay midnimadiisa ilaaliso wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo aanu wareysanay isna wuxuu yidhi arrinta ku saabsan somalilan madax banaanideeda siduu hadalka u dhigay waa lama taabtaan maaragtay lagamana wada hadli karo maxaa laga wada hadli karaa haddii qodobkaas haddii aan laga wada hadlay
marka horta dood ay timaado oo saan oo kaleeto laysku arrimo rasmiya laysku haayo mawaaqifta lama fiiriyo oo mawqifkaygu waa kan iyo waa kan ma aha waxa la fiiriyo yacni marka la fiiriyo gorgortanka iyo habka oo u dhaco iyo waxaa la fiiriyaa mawaaqifta waxa ka dambeeya danaha ka dambeeya ee qolo walbaahi ay doonayso inay gaarto marka danahaas ayaa laga yaabaa in la iswaafajin karo laakiin mawqifkaygu waa kan laba mawqif oo iska soo horjeeda cidna isma waafajin karto marka waxaan isleeyahay yacni in ay laysku layskaga yimaado oo arrintaas ayada ah horta la gudagalo oo ay miiska soo fuusha ajenda ay noqoto laga doodo waayo meesha oo qolo walba hade waxay markaa wadata ay meesha keento lagama hadli karo iyo waa laga hadli karaa iyo waa saasay ku dhamaana natiijadii yacni in laga sii hordega ma aha in la wada hadlaa hadda asalku yahay wadahadaladiina waa socdaan yacni anigu waxaan qabaa haddii la wada hadlo in wuxuun wanaagihi ay ka iman doonaan arrinka la xiriira maxaanu yacni hadda garawshiyaha uu ka hadlay saaxiibkay inuu jaban yahay iyo inuusan jabnayn waxaan isleeyahay waa waa tallaabadan waxaa xigi doonta garaashiyaha laftirkiisa maxaa ka dhalanaya yani dabcan waxbaa ka dhalan doonaan isleeyahay ma cudurdaar inay bixiyaan ciddii markaas magacii stateka soomaaliya ku hadlaysaa ma wax intaa ka badanaa ka dhalan doona yani waxaan isleeyahay intaasoo dhani waa wado furan laakiin hadda waxaad moodaa inaan dood ay kasoo yaro hormarayso xitaa inagun haynin wixii lagu heshiiyey marka waxaa aada u fiicnaan lahayd in la helo waayahay labadiinaba aad baad u mahadsan tihiin magaalada hargeysa waxaa khadka si toosa ugu jiray maxamed cabdi daauud waa qoraa ku sugan magaalada hargeysa dalka qatar magaalada dooxana waxaa si toosa ugu jira rofesor afyare cabdi cilmi macalin waxa uu ka yahay jaamacadda qatar university labadiinuba aad baad u mahadsan tihiin waxayna noo falanqeynayeen kana hadlayeen heshiis la sheegay goor dhoweyd in magaalada istanbul ay ku sexdeen ergooyinka soomaaliya iyo somalilan heshiiskaasi waxaa idaacadda voice of america saad dhegeysanayseyn baa u sheegay wasiirka amniga iyo wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya oo si toosa khadka ugu jiray hadda waxaa khadka si toosa noogu soo biiray wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yunis soo dhowow mudane wasiir marka hore aad baad ugu mahadsan tahay waktigaaga qodobada lagu heshiiyey heshiiskan aad sexdeen bal wax nooga sheeg
waad aada iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku faraxsanaad inaad wakti aanana siiso inaanu kelmad yidhaahdo qodobada aanu ka wada hadalay kuwa ugu waaweyn waxa ugu nuxur badan arrinkii xasuuqa dadka reer somaliland loo geystay oo la isla gartay labada dhinacba in la cambaareeyo in aada iyo aada loo condam gareeyo oo ay tahay in wax ummadda reer somaliland la gaarsiiyey oo xumaa oo dadka reer somaliland dhibaato badan iyo cadowtinimada oon tulis lahayn loo geystay xasuuqaas oo maanta aanu isla garanay inaanu atleast la qiro la cambaareeyo lagana murugadiisana laga wada hadlo taasi aada iyo aada ugu muhiimsanayd waxyaabaha faraha badan aanu ka wada hadalay waxaa kamid a in aanu abuuro group ama committee aviationka arrinkeedii ka wada hadla iyo boardkii waxaa kaloonu ka wada hadalay inaanu samayno xafiis joogto ah oo secretariat ah oo ka shaqeeya arrimahan wada hadalka oo sidii international caalamka loo samayn jirnay xoghayn gaara labada gaariga turkiga ka kooban ay ka wada hadlaan oo ay joogaan halkan istanbul oo laga wada hadlo waxyaabaha kale aynu ka wada hadalna waxaa ka mid ah in labada dowladood ama labada wadan ee maanta wada hadlayaa in ay arrimahooda kala tashan karaan niman khubaraa oo wax la qabta ama wax tara ama niman aqoonyahanaa ama niman qaanuunka iyo legalka yaqaana waxaa kale oo kamid a waxyaabaha aanu ka wada hadalnay aanu ku heshiinay in inakoo si joogto ah aanu caalamka hay-adaha caalamka aanu warbixin u siino arrimaha ku lug leh wadahadalada siday duniduna u ogaato oan arrinku labada gruubun ku koobnaan waxaa kale aanu ka wada hadalnay in haddii aanu baahano aan u yeedhano international facilitation oo hay-adaha caalamka iyo internationalku ay arrimaha iyaga kasoo qayb galaan halkii aanu isu mari weyno iyo waxyaabo fara badan oo ku lug leh waa gartay qaab qaabka iyo wadahadalada u socon doonaan ayaan ka wada hadalay waa gartay ku faraxsannahay inay maanta sidaa ku dhamaatay waa gartay waxaa muuqata xoogaa horumara inaad samayseen marka loo eego heshiisyadii hore aad gaarayseen qodobkan ku saabsan ka garawshiyaha dhibaatadii dhacday inteen la-eg bay ka tari kartaa labada dhinac inay isku soo dhaweydo isku soo dhaweyso wasiir aada iyo aad baan horta ugu faraxsannahay dee in la aqoonsado oo la ogaado in xasuuq iyo cadowtinimo foolxum dadka reer somaliland ku dhacday in dayuuradihii hargeyse ka kacayay ay did dadkeeda u bamgaraynayeen in dhibaato badan iyo dhimasho badani ka timid aada iyo aada baan ugu faraxsannahay in maaragtay atleast la garawsado oona laga laga wada hadlo oo miiska lasoo dhigo waliba muddo badan qaadatay oo maanta atleast laisla garto in la cambaareeyo dawladdii gacan ku-digla ahayd ee militariga ahayd ee siyaad barre dhibaatadii u geystay dadka reer somaliland aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waanan qabaa inay dadka iyagu aada iyo aada ugu diirsanayaan arrinkaa markay maqlaan in la garowsaday la cambaareeyey laga xun yahay aada iyo aad xasuuqaan ugu dhacay waanaan ku faraxsannahay adliisii maanta lagu wada hadlo arrinkaan isla gaaray waa gartay arrimo ee, fara badan baa lagu gaaro waan idiin soo diri doonaa waa gartay keyga kasoo baxay istanbul waa gartay qodobadan kale eed maladh waxa wasiirku wuxuu noo sheegay amniga ee soomaaliya inaad ku heshiisteen khariirad road map wadahadalladu qa- qaabka ay u dhacayaan loo marayo marka haddaan ku weydiiye adiga wadahadallada iyo qaabka u dhacayaan iyo waxa laga wada hadlayo wax ka reeban miyaa jira in laga wada hadlo maya wax ka reeban iminka ma jiraan wadahadaladuna waa soconayaan sidaad ula socoto somaliland waxay goosatay gooniisutaageed iyo xorriyaddeeda inay la soo noqoto somalilandna halkay u socoto waa taa inaanu wanaag iyo wadahadal ku dhammayno aanu doonaynaa ajendaha somaliland wataana waa kaa in eventually laga wada hadlo marka road mapkan aan iminka dhiganay waa mid noo jeedinaya ama ku jihaysan sidaanu arrimaha culus uga wada hadli lahayn aanu si degdeg ah howlahayaga u dhamaysan lahayn waa gartay een, tallaabooyinka hadda idiin xiga waa maxay qodobada qodobada ugu soo horreeya ee laga wada hadlaya waa maxay
ee qodobada de waa badan yihiin qodobada aanu ku heshiina aanu ka wada hadalno marka dambe aanu isu soo noqono dabcan agenda aanu dee samaysana secretariat baa jiraysa issueska aanu dee dib u dhiganay iyo kuwaanu kusoo dari doono dabcan ma doonina aanu kasoo hordaxno marka waxaanu ku tala jirnaa inaanu inaanu maaragtay ee, ka wada hadalno insha allah marka dambe aanu is aragno waaye aad baad u mahadsantahay adaa mudan aad baad u mahadsantahay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yunis oo isna si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada istanbul ee dalka turkiga halkaasi oo sida uu wasiirku noo sheegay wasiirka arrimaha dibadda somalilan maxamed biixi yunis isagoo hortiina waxaa hadlaya wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed labaduba waxay idaacadda voice of america u sheegeen markii ugu horreysay inay heshiis daqada kahor ku gaareen dalkaasi turkiga ergooyinka soomaaliya iyo somalilan qodobada heshiiskaasi ay ku jirto khariirad ay ama tub ay raaci doonaan wadahadallada ay yeelan doonaan mustaqbalka labada dhinac soomaaliya iyo somalilan iyagoo ku ballamay ku heshiiyey inay mar kale ku kulmaan sagaashan cisho gudahood magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa kaloo qodobada kale heshiiska ku jira labada dhinacna ay ku heshiiyeen in laga garaabo sida ay hadalka u dhibeen u dhigeen dhibaatooyinkii dhacay xilligii maxamed dowladdii hore maxamed siyaad barre ay ka talinaysay wadanka weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america washington